haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysana falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu ku eegaynaa rabshooyinkii ugu dambeeya ee ka dhacay deegaanada ay soomaalidu degto ee dalka kenya gaar ahaana xaafadda islii oo ganacsiga ugu ballaaran ee soomaalida uu ku yaallo iyo weliba degmada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya oo isna rabshado ay ka dhaceen kuwaasi oo keenay khasaaro naf iyo maalbale barnaamijka waxaa ka qayb galaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka kenya faarax macalin xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamikunje ee xaafadda islee ay ka tirsan tahay yuusuf xasan iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan hay-adda ka hortaga xasaradaha adduunka ee i c g marka ugu horeysa waa idin salaamayaa cabdirashiid goordha wuu nagu soo biiri doonaa waxaan kusii bilaabi doonaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka kenya faarax macalin iyo xildhibaanka kaamikunji laga soo doorto yuusuf xasan su-aasha ugu horeyseen raba waxa ay tahay bal sidee wax u dhaceen khasaaruhu muxuu la ekaa maxaase laga qabtay adinkoo soo koobaya aan ku hormaro xildhibaan yuusuf xasan
de markii ugu horreysay qarax baa ka dhacay xaafadda maalintii axadda galabnimadii halkaasoo dad ilaa lix lagu qiyaaso ay ku dhinteen afar iyo soddonna ay ku dhaawacmeen waxaa markaasi ka dambeeyey niman xaafadda soo galay oo dhalinyaro u badan oo xaafadda beleleqaystay dhaawac weynna u geystay dhaqaalaha xaafadda ayagoo dukaamada qaarkood soo weeraray habeenkii markii uu askar badan lagu soo dalbay ayay xaaladdu yar degtay subaxdii dambena haddana way sida biyahoo kale ay ugu soo shubmeen xaafadda dhibaato aada u fara badanna way keeneen xaafadda oo dukaamadeedii la xiray maalintaas oo dhan oo wax ganacsi ah amase wax shaqo ah oo muhiima ay aanay ka dhicin dhowr qofna lagu dilay dumarna lagu kufsaday dhibaato fara badan oo kaleetana ay keentay xagga xiriirka qabaa'ilada kala duwan ee xaafadda degan
waa mahadsan tahay aan siiya marka guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka kenya faarax macalin sidoo kale iyana qalaasaa ka dhacay gaarisa suuqiyaa gubtay dadaa dhintay dadaa dhaawacmay dadka gobolka dhibaatay sheeganayaan dhibaatadaasi maxay ahayd yaa u geystay maxaase laga qabtay ilaa hadda
way isu yara egyihiin say wax u dhaceen gaaris iyo sida isliya uga dhaceen inay isku yaraa saansaan yar bay iskaga egyihiin waayo gaarisna saddex askari ayaa oo military oo baabuur kooda oo lug kabanja ka banjaray hagaajsanayaan magaalada meel ka yara baxday meesha marka laga yara baxayo waddada kismaaye ayay maaragtay lagu dilay dad burcad baa ku dilay ayagii labadiina baxsadeen xaaladii kuyi ku jiray baa marka dambe magaalada weerar kusoo qaaday ciidankii baa beleleqaystay dukaamihii iyo dukaan ilaa saddex kun oo dukaan oo suuqa suuq mugdi la yidhaahdo ood moodaa suuqyaha ugu waaweyn oo maaragtay kanisliin lama eka laakiin dee markii gaarida lodge oo la oo kale la dhahaa aada uga weyn ayay iyagana ay ku beleleqaysteen wayna gubeen dukaamad badanna way jabsadeen waana ciidankii maaragtay qaranka weeyaan maaha maaha booliista iyo iyo maaragtay ciidamo kale oo maaragtay civilian forces ma aha ciidankii kenya defence forces ayaa ahaye marka khasaarooyin aada u fara badan oo yay geysteen oo maaragtay wax la boobay iyo wax la gubay iyo wax maaragtay dad la garaacay iyo dad la laayay iyo dad badan oo dhaawacay iyo ama dhibaato badan baa dhacday oo laba maalmood maaragtay socotay
markaa fiiriso labada rabshadoodba waxaa ku lug lahaa oo dhibaato loogu geystay dad soomaali ah ama soomaali kenyaan ah maxay tahay sababta markay rabshado dhacaan ay soomaalidu yihiin kuwa ugu nugul waxaan siinayaa xildhibaan yuusuf xasan
de marka ugu horeysa dadka soomaalidu colaad khaas ah loo qabaa iyagoo lagu eedeynayo in argagixiso kasta oo dhacda inay ku lug leeyihiin dadka geysanaya in lagu tuunsan yahay soomaali amase dadka soo diray lagu tuunsan yahay soomaali tan labaadna hadde waa taariikhi waddankan xiriirka dadka soomaalida iyo dadka kaleeto weligii ma fiicneen taasoo ay ugu wacan tahay mushkilo gumaysiga uu abuuray baa naga dhexaysay dagaal sokeeyaa ka dhacay waddanka wixii ka dambeeyana inkastoo dadka soomaalida xuquuqdooda iyo iyo arrimahooda kale ay soo hagaageen haddana innaba ma uma ekaan in si joogto ah loo aqoonsado inay yihiin dad wadaniyiin ah oo la siman dadka kale inta badan shaki baa ka jira beryahan dambena hadde waxaa aada isii usii xumeeyey argagixisadan dilaacday oo inta badan lagu eeyo dadka soomaalidu tan labaad waxa weeyaan soomaalidu xaafadan isdhii waa xaafad hodan ah xoolo badan oo soomaaliyeed baa la yaala waxay dhex taalaa xaafado kaleeto oo dadka ku nool ay tabar daran yihiin xagga dhaqaalaha iyo dad si xaasidnimo ah iyo iyo colaad ahaan u qaba dadkaasi soomaalida ee soo galee meesha dhistay ee hantida ku haysta
haye faarax macalin
wa wa wa waa saa u tilmaamay yuusuf saa u tilmaamay weeyaan halka shayga keliya oo aan kaga noqonaya waxaa weeyaan soomaalida kenya magaalooyinka keniya oo dhan dadka bilaabay weeyaan islii xaafada isli bahamasa nairobi xaafadaheeda meeshay u badan yihiin oo dhanba soomaali baa bilaaday magaalo kasta oo dhan oo weyn wixii un mambaasa hataa mambaasa waxa weeyaan bambaasa in la dhaha haddaa la ogaaday soomaalida weligeed bambaasay oran jirtay waxaa la aaminsanyahay dadka ugu soo horreeyay oo soo degay oo magaalo ka dhigay in iyagana ay kamid ahaayeen inkastoo dad kale oo juulcad oo meelo kale kasoo haajirin ay ku jireen mar kun iyo dhowr boqol oo sano laga joogo marka waa dad kenyaan ah ma aha dad soomaali ah dad soomaali oo qaxootiya waynoo imaadeen waana soo dhaweynay in naxariyaha qaxootiya ay ku jiraan intay u badan yihiinna wadamaha kale oo yurubka iyo maraykanka iyo meelo kale ay gudbeen marka hoodannimada iyo xagga becbisharigana waa wax soo jireen ah waayo waktigii ingiriiska uu wadanka gumaysanayay soomaalidu waxay ahayd dabaqa dabaqada labaad oo ingiriiska ku xigtaadaya soomaalidii iyo carabta iyo hindiga laakiin hindiga iyo carabta haatee waynu kaga firfircooneen xagga becbisteriga iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa oo waynu ka hodansaneen marka dad mar kastaba lagu tuhmayey baan ahayn mar kastay qalalaasan dhacday kenyana waxa weeyaan dadka waxay ku arkaan qofkaas soomaaliga oo socda inuu mar kastaba uu hanti haysto midda kaleo jirta waxa weeyaan marka dhab ahaan loo eego annagana waxyaabo maaragtay badan oo aan sida yuusuf u sheegay dhacay oo baryahan dambe lanoo nisbaynaya way jiraan laakiin waxaa laynoo nisbaynaya wax annaga aan ka aakinay ma aha al-shabaab soomaali ma aha al-shabaab waxa weeyaan ajnabi dabaqada labaadna waa afrikaan aqoon-yahan oo kenyaan ku badan yihiin soomaalida waxa weeya food soldiers waa dadka lagu adeegsa dhalinyarada yararka inta madaarista iskuullada laga soo bixiyo iyagoo dhan isba jira kaasoo dagaalama la yidhahda marka laakiin midda meesha hadda ku jirtaan kuu sheegi xaafadda islii bay soo weerareen waxaa ka soo baxay madaare iyo meelo kale ay ka soo baxeen dawladda markay si deg deg ugu soo gurmweys usoo gurmo weyday dee shacabka soomaaliyeed oo meesha joogay oo kenyaanka ahaa way way way way way isxilqaameen mudanahan hadda idinla hadlay ayaa kamid ah isagoo dhex socda ayay iska celiyeen way iska waabiyeen way karbaasheen way cayriyeen marka horta dagaal ahel mase dagaal sokeeya wax nin nin adkaan kale ma jiro nin laga adkaan kalena ma jiro tagaars waxay kaga duwan tahay waxa shacabka waxa saa ku sameeyey ciidanka dawladda qudhiis wa arrinta iyada eena waxay ku wanaagsan tahay oo ku sheegaya haddana maanta baarlamaanka kulley waa laga dooday fadhi baa jiray meesha maanta ay marayso madaxweynaha oo commander in chiefka armed forces oo ee yacni ninka u sarreeya ciidamada ilaa iyo ninka askariga oo magaalada gaarsi jooga oo ka qayb qaatay arrintan iyada eh maanta walwal iyo dhib iyo naxdin iyo cabsi ayagay ku hadhay waayo waa la bilaabay systemkan kenya oo la odhanayo impunity lama yeelayo annagana khaas naguma ahan soomaaliya haddaan nahay maxaa gobollada kale oo kenya waxyaabaha ka dhacay mise military ay dad ku sameeyeen mise boliis ay ku sameeyeen runtii wax aan caadi ahayn weeyaan oo waxa u bataanba dadka xoolo dhaqatada oo sida maaragtay samburta iyo durkaanada iyo fokoodka iyo ha u bataanba laakiin muhiimadda maanta jirta waxaa laba prime minister deputy prime minister idin wasiir ahaabaa maanta laga soo yahay maxkamadda ninka u weynaa shaqaalaha kenya oo dhanna maxkamadda heeg waa isagana jooga maxay ahayd nin un isagana warbaahinta isticmaalayeyna sidii bay tahay hadda baaritaan dheer baa dhici doontaa baaritaankaana waxaa shaki aana ku jiri doonin dad badan baa iyagana meesha u dambeyn doontaa oo khasaare kasoo gaari doontaa nin aanan maanta cabsi ku nooleena malaha oo dawladda kami ka tirsan oo weliba ciidanka xagga ciidanka iyo kasoo bilow commander in chiefka ilaa ninka ugu hooseeya oo arrin dadkan maaragtay arrinta ka dambeeyey waa mahadsan tahay cabdirashiid khaliif oo ka tirsan hay-adda i c j ayaa hadda nagu soo biray oo magaalada nairobi jooga cabdirashiid markaad fiiriso rabshadihii ugu dambeeyay kenya ka dhacay ee soomaaliduna ay u ahayd bartilmaameedka tii nairobi iyo tii gaarisaba adiga waxaad muddo kasoo shaqaynaysa meelaha rabshaduhu ay ka jiraan waayo aragnimadaadii soomaaliyana waad wadatay maxaa is leedahay halkaasi waa ay ka dhaceen sawir sidee ah ayayse soo gudbinaysa rabshadahaasi waa salaaman tahay falastiin waana salaamayaa odayaasha kale mas-uuliyiinta kale kutrlinka dhegeystayaashaba runtii wax aada iyo aada iyo aada looga looga naxo loogana yaabay ahayd arrintii ka dhacday especially gaarisa ka dhacday oo baarlamaanka kenyana waa ka dhegeysanay oo markaas faarax macalin uu saadihiinhaya iyo xildhibaankii kale oo oo kawa yimid meesha ka yimid oo oo sheegay inuu wasigtay waxaa kaloo iyaduna yaaba in ciidanka kenya oo meesha galay wasiirkii madaxda ka ahna waa wasiir soomaali ah runtiina laftigiisu wareysiga ay idaacaduhu la yeesheen wiii ka dambeeyey aad buu isna uga xumaan inuu ka xun yahay ka muujiyey oo uga qayliyey marka soomaalida kenyaatiga ah oo kenya degan madax badan bay leeyihiin oo mas-uuliyiinta hadda wareysiga ku jira iyo kuwa dawalda ku jira labadaba haddana sida loogu degadegayo ciidanku meesha ay u galeen iyo waxa meesha ka dhacay waxa isqaadan kara runtii ma ahayn waxaas runtii iyaduna xusteeda mudan in mas-uuliyiintaas ay runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad ay uga qaydiyeen ama ha noqoto isli yuusuf iyo ama faarax macalin iyo ama wasiirka naftigiisa marka say awood muuqata u leeyihiinna waa muuqataa sida loogu degdegayo magaalada xarunta u ahayd oo loo galayna waa arrintan arrin yaab la weeyo oo hadday ka hadleen mas-uuliyiintu intaan aleenka soo gelin runtii ay kaba hadleen marka un arrimahaas waa arrimo isqaadan la weeyey laakiin kolba dee guddiyaa la saaray oo gudoomiye ku-xigeenku markuu baarlamaanka ka hadlayay la saaray waana soo bixi doontaa inay askar dee iska kacday is yihiin iyo inay wax kasii xeel dheer yihiin guud ahaana in soomaalida kenya kenyaatiga ah ama kuwa degaan degaanka meesha ku leh in ay isku dhacaan kenyaatiga kale waa arrimaha ay rabaan runtii al-shabaab oo kale ay rabaan weeye oo ay daneen hayaan dawladda kenyana hadda iyagoo ciidamadeeda ay ku jiraan soomaaliya ku jiraan u maleyn maayo in danteedu ay ku jirto in soomaalidii kenyaatiga ahaa iyo iyo kenyaatigii kale ay isku dhacaan oo halkaas ay ay rabshado ka bilowdaan laakiin wixii jiraba guddiyada hadda hawsha ku maqan in la sugo weeye waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan yuusuf markaad fiiriso qaraxyo dhowraha ka dhaca nairobi dadka loo soo qaqabtana waxay ahaayeen intooda badan ama dhammaantoodba dad aan soomaali ahayn taas miyaanay dadka kenyaanka ah ku qancinaynin in haddii al-shabaab la maqno aanay soomaali ahayn
runtii fikraddan in soomaalidu ay argagixiso tahay kenyaanka oo dhan ma qabaan waxaa qaba dad khaas ah oo cabsi ay kaga jirto amase naceeb soomaaliyeed qaba xagga siyaasadeed ha noqoto amase xagga ganacsiga ha noqoto oo aan jecleen soomaalidu aan amase ku faraxsaneen soomaalida sida ay ugu soo xoogeysanayso waddanka iyo magaalo madaxda marka way jirtaa ilaa iyo iminka ma jiro nin soomaaliya oo lagu qabtay meel qarax uu ka dhacay oo maxakamad la keenay oo lagu xukumay run ahaantii inta badan qabaa'ilo kaleeto oo dadka muslimka ka mid ah oo kikuyo ay ku jirto oo ay qabaa'iladan kaleeto jalwadu ay ku jirto oo baluuyada ay ku jirto ayaa la qabtay marka dadka waxgaradka ee kenyaanka way ogsoon yihiin in soomaalidu inaba aanay inaanay ku lug lahayn arrintan oo ayaguna faantooda ay dhaawac ka soo gaadhay argagixisnimada dad fara badan oo soomaaliyeed baa maalin kasta ku dhinta marka laakiinse waxaan anigu intaasi kusii dari lahaa oon oran lahaa iyadoo sidaa tahay oo arrintan ay dib ugu dhigtay horumarka la gaaray xagga xuquuqda bini aadanka iyo dimuqraasiyada haddana waxaan u arkaa in ay fursad fiican u tahay annagu inaan xoojino danaheena iyo wadajirkeena way dadka soomaalidu way wada midaysay arrintan islamarkaana in aan isu nimaadno oon wax ka qabano dhibaatooyinkana haysto sida uu guddoomiyaha baarlamanka ku-xigeenka baarlamanka uu sheegay waan isdaafacaynaa annagu waddankan marti kuma nihin waan degannahay meel aan u soconana ma jirto marka wixii ay dawladda nala qaban kartana waan arkaynaa laakiinse annaguna waan isdaafici karnaay oo dad muuqdaan noqonaynaa hataa rabshadahan dhacay maalin dhaweyto askarta intaanay markay yaraatay oo ay duulimaadka uu kusoo batay xaafadda shicibka xaafadda soomaaliyeed iska caabiya la dagaalamay lagumana soo degdegi karo runtii wixii shalatiiyo ka dambeeyey way ogyihiin inaan anagu ka jiibsanaynin daafacaadda qoysaskeena iyo caruurteena iyo xoolaheena waa mahadsanta xildhibaan yuusuf waxaan siinayaa in faarax macalin dilal badanaa ka dhacay gaarisa dabagal lagama sameyn ciddii geysatana lama soo qabanin n wada shaqayn intee la-eg ayaa dadka deegaanka iyo ciidamada ammaanka marka horeba ka dhexaysa
wallahi falastinay horta annaga waxaan u dhex mariixaynaa wakti aada iyo aad kala guur ahoo siyaabo badan nimankan argixisada oo al-shabaab meelo badan bay naga soo galeen meel aanan runtii soomaalida hadda ka hor laga soo gelin bay naga soo galeen oo xagga diintay naga soo galeen marka anigu sida hadda ii muuqata masi ma mar hore mise hadda waxaa shaki aanan ku jiri doonin hadda maadaama dadka ay lahaysay ee soomaalida ugu badan yahay al-shabaab ay lahaysay waxaa ka dambeeya oo waxaan isku qasaya dadka oo in badanna hataa diin ma aha waa dala shaksiya weeyaan iyo tartan iyo lowtan soomaaliya gudaheedii iyo ay leeyihiin ciidanka kenya meesha ku jira gudaha haddaan halkan annaga a dhowr kolayna shacabkay ku kacayaan xisaabtan kale oo wixii qurunkaa oo soomaali kala dilay markii hore oo mise beel beel iyo waxshaa caankaas oo kale ayaa u badan meesha horta waxyaaba badan oo caankaasaas ka jira haddana qasab weeyaan in mid kasta sidiisa loo raaco nin baa lagu dilay magaalada gaars iyagoo lix meel juuga oo dadkan un wada dadka laynay ay yihiin yaa loo galay mid baa la dilay shanna way baxsadeen oo waa un laysdaba kacayaa taa annaga hadda markaan soomaalida kenya nahay waajib ayaa naga saaran inaan waddanka annaga ammaankiisa aan sugno oo dadkan burcadka oo soomaalinimada kusoo gabanayo oo kusoo dhuumanayo oo doonayaan qaxootigaasayto halka milyan dhan inay marakiciyaan mar labaad oo annagii soomaalida aheen oo wadankii degeneen oo xaqa ku laheenna ay dib loo geystaan ballan baan ku qaaday inaan iyagana aan ka salgaarayno oo meesha ugu dambaysa lala gaarayo oo maaragtay ay soo soo soo ilaan doonto dhibaatadooda waxaa ku haray midda kenyaanka horta midda kenyaanka annaga kenyaan baan nahay cidna cidna kama baryeena middaa iyada madaxweynaha kibaki iyo prime ministerka raila say kenyaan u yihiin ay habarta soomaalida nafsooxidina garanaa ingiriis aan garan oo geeleedi loodeeda la joogto mandheera mase wajeer degan ay u tahay marka horta middaa cidaan ooga gabanayna ma laha waan usoo dagaalamay xuquuqda anada waan usoo dagaalamnay afar konton sanaan soo dagaalamaynay markii aan annaga yaryaryeen oo aan soo soo soo koraynay kenya sidii soomaalida ay u geli jirtay kulley hadii hadii lanaga sheekeeyo baa fahmi kartaa anigu maalinka lay dooranayay oon baarlamaanka soo geliyay anigoo mucaarad kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii sagaal iyo labaatan soomaali oo deegaanka iyo qaxooti iskugu jiraan ayaa dadaab intay ciidanka ka qaqabsadeen laayeen daymeedkoodana gubeen lix qof oo markaa ka dambe la dilay baa ugu dambeysay wax lagu xadgudbo oo sa judiciary loo dilo maanta waxa weeyaan wax badan baa iska bedelay xuquuqdaanadii way soo baxday aqoontaanadii baa meel fog gaartay daabishtarigaanagi noloshaanada meel fog gaartay nin isqaadiyo nin isdhigo nin orordoy askari xun oo maaragtay daafaanahoo juug oo waxay sameeyeen oo kala sameeyo nin madax ninku doonaba ha noqdo xataa madaxweyne ha noqdo prime minister ha noqdo wasiir ha noqdo oo istusa inuu ku xadgudbo soomaalida dastuur aan laga laga weecan karin baa jira oo annaga aan isu hagaajin dastuurkaasaa jiraa wuuna kala xagayaa haddana waxa dhacay waad arki doontaan waxa ku dhaca kuwii ka dambeeyey iyo meeshay u dambeyn doonaan ilaan annagii baa joognaa marka cabsi ma jirto horta aan ku sheegay dhulkii dawlada soomaaliya inay meesha shaarshaar tahay oo ay dad ku dabagabanayso xaqa ay leeyihiin ayuu xaqa kenyaankana la leeyahay wayna usoo jeedaan mar dambana ma yeelayaan in xuquuqdooda maaragtay la xaqira taa horta idinka ku seexdo haye cabdirashiid
waa waa runtii soomaalida inay dee soo kaceen oo dalkii ilooyinka waaweynaa wax ka hayaan waa muuqataa oo mas-uuliyiinta hadda ama laynka ku jirta ama dalka xukuma inay ka mid yihiin waana runtii waktigaas kala guurkaayo dawlad iska midnimo qaran camal oo kale ay ka jirta meesha weeye marka un arrintan in in la baaro oo ay soo baxdo wixii dhacay iyo sida uu xildhibaanku sheegay yuusuf u sheegay in dad ay jiraan soomaalida iska iska ama ka masayrsan waa iska jirtaa laakiin guud ahaan kenya ama arrimahaas kale oo hadda booliskii gobolada kale lagu laayay ama electionkii wixii dhacay runtii in dimuqraadiyad iska curdana iyo inay arrintu iska macnaha nabadda iyo xabadda in laisku qaato labadaba ama sharciga in lagu xadgudbo labadaba runtii inaan isa kala fogeyn baad moodaa oo hadda ay weli dad ay yihiin u dhow maxaa la yidhahdaa aan aan aada uga uga bixin macnaha wixii lasoo maray oo oo ujeeda hadda askarta sodomeeyada ka badan la laayinhayo magaalo weyn oo dhan oo ciidan galay markii doorashadii dhacday sidii laysugu arrinta u fogaatay marka un kenya un weli bisaylkii siyaasadeed iyo in sharcigu saeeyo iyo sareeyo weli jidkaas sidii ay rabeen uma uma gaarin soomaaliduna toban sano ka hor ama labaatan sano ka horsay runtii gacanka qabad u ahayd hadda uma ahan oo waa dad oo jeestay oo arka in waxay goosan karaan siyaasadda ka goostaan waana waana runtii waa waa run la arki doono macnaha wuxuu inay askar keliya ahaayeen iyo ciidan iska kacay iyo in go-aamo ay jireen iyo waxaasna dee baarlamaanka iyo guddiyada ku jira laga waa mahadsanta haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaanu ku eegeynaa rabshadihii dhowaan ka dhacay dhulka ay soomaalidu ku badan tahay ee dalka kenya gaar ahaana magaalada gaarisa iyo xaafadda isley oo ah suuqa ganacsi ee ugu ballaaran ee soomaalidu ay kenya ku leedahay waxaana ka qayb galaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalim xildhibaanka laga soo doortay degmada kaamukunji ee xaafadda islii ay ka tirsan tahay yuusuf xasan iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan hay-adda ka hortaga xasaradaha adduunka ee i c g saddexduba waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi waxaan rabaa inaan sii xildhibaan yuusuf xasan adiga iyo faaraxba waxaad difaacdeen in dadka soomaalida aan dhibaato loo geysan karin ma laga yaabaa dadka ku nool islii iyo gaarisa laftirkooda inay yihiin dad gabaad siinaya al-shabaab qaarkood ama iyagoo og xataa aanay ku wargelinayninoo dadku ay iyaga laftirkooda qarsanayaan wixii hadhowta dhibaatada ku noqon lahaa
way dhici kartaa taasi ma ma waa la dhihi karaa ummad ballaaran baa nahay oo aanan isku fik fikrad ahayn way dhici kartaa inay jiraan dad taageersan amase xoog ugu shaqaynaya ururada aad ururka aad magaca afka soo marisay laakiinse taasi macnaheedu ma aha in shicibka hawlahooda iska wata dalkooda ku nool oo ah xuquuqda waddanka aanan ku xadgudbaynin oo dembi aanan gelin in lagu xadgudbo taasi ma fasaxayso sharci fasaxaya ma jiro waxaa jira niman kristaan ahoo dembiye fara badan galay oo meelo badan qarxiyay oo wax dilay marka ma kiristaanka waddanka ku nool oo dhan baa markaas la ciqaabaa amase la boobaa amase la dilaa waan ka soo gudubnay waktigaasi waktigii dadka la gumaadi jiray waktigii sida xawayaanka oo kaleeto soomaalida loo loo ugaarsan jiray oo xaqdarrada ay ka jirtay waddanka waddan qaynuun iyo dastuur ku dhisan baa nahay xildhibaanaan leenahay mas-uuliyiin baan leenahay marka ma suurtoobi karto si kastaba hataa qaraxyadii dhaco oo dhanba kaba dhigba inuu nin soomaaliya ka dambeeyey taasi laakiinse waddankana uma fasaxayso shicibkeedana license uma siinayso in qofka soomaaliga suuqa iska socdeen waxba geysan hawlihiisa iska wata in la gumaado amase lagu xadgudbo marka laakiinse waa muhiim dadka soomaalida inay iska ilaaliyaan wixii dantooda ma aha inay soo dhaweystaan mase ay ay qariyaan dadka wax u dhimaya ee guryahooda ku gubaya waa mahadsan tahay haye faarax ma laga yaabaa in al-shabaabku ay dadka ku dhex jiraan gaar ahaana deegaanada hadda ay rabshaduhu ka dhaceen ee isley iyo gaarisa
qasab qasab kama marnaan karaan oo waxa meesha ku jira waa iyaga oo kuwan kuwa iyaga un annaga u naloo soo diray weeyaan oo soomaaliya inay baabiyaan loo soo diray laakiin waxay tahay oo shaksiga al-shabaabkee dawladda lacag bay leedahay hanti bay leedahay nabadsugid bay leedahay intelligence bay leedahay intelligencekaasaa la rabaa inuu daba kaca ilaana uu ka salgaaro collective punishment mase ninba wuxuu sameeyey oo dad idin loo loo garaacayo loo karbaashaya ma jirto marka taa dawladda ayaa ayaa shaqo ku leh waxaa kaloo ku sheegaya falastiinaan ku sheegaya nin kasta wuxuu geysta waa isaga waa mase waa waa laga jazaynaya midaas horta mid iyada so midda kale annaga qaxootina lama joogaan qaxootina jana joogaan xariga qaxootina joogaan kuwa kale oo nala degan meelahan kalena waxay ku degan yihiin sharci bay ku degan yihin oo la dhahay alien certificate oo aada u yar oo ay dawladda siisay iyaga oo loo ogolaanaya asylum inay iska warwareegi karaan sida qaxootiya oo kale ayan maarata xaryaha u joogin soomaalida soo kobcaysa oo soo kordhaysa oo horumarka gaaraya oo tiradoodana soo badanhaysa waxaa ugu wacan sanad kasta hadda anugu labaatan sano horteed baan sheegay sanad kastoo abaar ay dhacdo ilaa laba boqol oo kun oo soomaalida intay lo-dooda iyo geelooda iyo arigooda ka dhamaadaan ayay miyiga ku noolaan karin markaas ay ku- ay magaalooyinka soo gelayaan hoostay kasoo bilaabayaan waxay noqonayaan maxay ahayd meelaha inay honkaas waxaa la dhahaa oo gacmaha intay alaabta ku qaadaan bay dadka ka iibinayaan say u socdaan iyagaa heerkaa gaaraya ilan waa dad maaragtay dhisan oo siyaabo kaloo badan u dhisan dhaqan ahaan u dhisan xagga becmistirigana u dhisan waxaan markaa kenyaanka kale ay u arkayaan in wadankoodii lagala wareegahay ma aha cid kala wareegahayso meel kale ka imaad soomaaliya lagama imaanay ilan soomaaliya ninka markuu imaaday inta qaxootinimo ku imaaday waa naga gudbaayo waa wadanigii kenyaanka ahaa ninka inta deganna mase waa nin sharci ku joogo oo waa nin kenyaan eh marka idinkana waa inaad ogaataan horta dadkan isliid degan ma aha soomaaliya dadka imaaday inta ka imaatay waa in yar oo masajidadaha intay tageen ee soo shaqaysteen sharci ajnabi kala haystaan oo ah kanadiyaan maraykan ingiriis sweden norway xaq bay ku jiraan sharci bayna ku jiraan jiisadoodana soomaali maaha waa inta mahadsantahay kalena waxay ku jiraan sharci laakiin boqol kiiba sagaashan iyo dhowr waa kenyaankii meesha joogay Waa saasaa loo mahadsan- bahay baa baahan in la fahmaa waa mahadsantahay Aan cabdirashiid aan siina cabdirashiid ma laga yaabaa in deegaanada hadda rabshaduhu ay ka dhaceen al-shabaabku laftirkooda ay ku leeyihiin xoog ama taageerayaal ay ku leeyihiin ama kuwa rabshadaha geystaba ay ayaga ka yimaadaan
shaki malahan eh, al-shabaab inay rabaan inay kenya eh, ay dhibaato gaarsiiyaan oo wayna sheegeen wayna qasaan Eh, maalin kastana eh, dee waa soo diraan daar iyo iyo waa soo diraan Eh, eh, runtiina dee sida eh, qofka shacabka oo soomaaliga ama qaxooti ha ahaado ama eh, kenyaati soomaali ha ahaado asagu eh, dee booliis iyo ciidamada sirta oo arrimahan oo nimankaas dabageli kara ma ahan laakiin eh, aniga hadda runtii hawsha ii muuqato oo mas-uuliyiintana rabo inaan aan jeclaan lahaa inay haddii ka hadleen ay ka hadleen haddii kama inay wax ka ifiyaan Eh, ma haddii ay dhacdo eh, waana suuragal inay shabaabku ay eh, ama dad kale oo soomaalidaba aan ahaynba inay dhibaatooyin kale ka dhacaan kenya waa suuragal Eh, haddii taas dhacdo maadaama hadda gaarisana saas runtii askarta saas u carootay oo ay ugu carartay soomaalidii Eh, isliina sidii hadda eh, maalintii dhaweyd eh, loogu soo yaacay iyadoo hal baabuur oo baabuur dad ku dhinteen meel lagu qarsiyey soomaali ka mid tahay haddii macnaha ay saasba macnaha soomaalida loogu soo fakanayo haddii waxaan wax ka weyn dhacaan waa muhiim in mas-uuliyiinta soomaalida iyo dowladda kenyaba ay arrintaas macnaha ay ay- ay fikrad midaysan ka qabaan shacabka soomaaliyeed laftigooduna eh, in macnaha sidii xildhibaanku sheegay inay iyaguna baangadahooda soo qaataan eh, xal ma keenayso Eh, waxa uu loo baahan yahay in eh, haddii dhibaatadan ka weyn dhacdo maba dhacay Eh, ilaahay ma saamaxee in markaas ay ay ay loo baahan yahay in wixii dowlad ahaan iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed ahaanba in hadda laga kasaanto sababtoo ah sababna way intaas way dhaaftaan waana suuragaloo magaalooyinka waaweyn oo kale adduunka maalin walba qarax iyo dhibaata iyo ka dhacday meelo lamid a ama soomaaliya wax ka keenta ama shabaab ha keenta ama cid kale ha keenta hadday dhacdo runtii eh, xaaladdu haddii saan usii cakirnaato ama tens usii ahaato eh, waxaa dhici karta in soomaalidu ay vulnerable inay si u yihiin baad moodaa taasna mas-uuliyiinta wuxuu ka saaran yahay inay dowladda fahamsiiyaan iyo iyo shacabka kenyaatiga oo oo qaarkood kasoo faaran lahayeen markay shaki yar arkaan soomaalida soo aadayaan waa mahadsantahay Een, waxaan rabaa inaan xildhibaan yuusuf siiyo Een, waxaa sheegteen adinku hadda inaad dhibaatadaasi inay dhacday aad diyaar u tihiin in arrinta aad dowladda kula xisaabtantaan adinka ka siyaasiyiin ahaan waxaa mas-uuliyad idinka saaran tahay dadka aad matashaan laftirkooda inay noqdaan dad muwaadiniin ah oo shuruucda waddanka iyo ammaankaba u hogaansama maxaa isku xir ah oo aad shacabka dhexdiisa ka samaynaysaan ama baraarujin ah oo ku aadan arrimaha ammaanka
shacibka inta badan anigu intaan sidaan xildhibaanka u noqday em, aad baan labada eh, labada shiciba way doorteen anigu soomaali keliya ima dooran Eh, waxay doortay eh, dad fara badan oo kaleeto oo eh, aan muslim ahayn oon soomaali ahayn marka waan u tagaa waxaan had iyo jeer ka wada hadalnaa sidii labada qoys iyo labada dad la isu keeni lahaa si nabad inta badanna dadka kamakunji degan eh, kama soo horjeedaan fikraddaasi runtii dad yar oo xaafado kale ka ka yimid baa dhibka noo keensaday marka anagu waan sii xoojinaynaa xiriirka eh, shicibka eh, soomaaliyeed iyo shicibka kalete ee kenyaanka in wadahadalla ay dhex marto oo ay kala war hayaan oo ay eh, wada tashadaan Eh, xagga diintana in eh, la isu keeno waayo waxaad arkaysaa islii meel kaniisad ay ku taallo oo k- oo masaajid uu ku xigo marka dadkaasi intaasoo eh, sannadood bay si nabada u wada noolaayeen maanta inay kala tagaan oo iska hor yimaadaan oo isdilaan eh, wax maskaxda gelaysa ma aha tan kale ee loo baahan yahay waa in la wacyigeliyaa shicibka oo loo sheegaa argagixisada inaanay diin lahayn inaanay qabiil lahayn inaanay aabba iyo hooyo lahayn oo ay tahay fikrad iska socoto oo nin shaksiya uu wato oo ujeeddo uu ka leeyahay ujeeddadana ay tahay inay iska hor keenaan shicibkaasi wada nool ee sida walaaltinimada u wada nool laakiin wacyigelintaas ma samaysaa muhiimka waan waaban bilownay maal maalmad maalmihii tan iyo siday rabshadaha u dhaceen xaafadda waan dhex marnaa annagoo dhowr qabiil ah oo iswadana oo kala diina ayaan dhex marnaa shirar badan oo kaleetana waan samaynaynaa oo guddiga sare ee dawladda uu ka mid yahay tan ugu dambaystana waxa weeyaan dawladda inay heegan tahay maalin duweto runtii dhalinyaradana soo weerartay ma tiro badneen sidaa uma tiro badneen dawladdu hadday askar ku filan markiiba u diri lahayd way ka caabin lahayd dhibkii soo gaaray xaafadda marka waxaan ku tala jirnaa in xarunta briiska laga sameeyo xaafadda dhexdeeda oo markaa askartu ay markii loo baahdaba ay usoo birman karaan oo ay u daafici karaan danaha iyo hantida xaafadda iyagoo isla kaashanaya shicibka meesha ku nool taasna waxaan rajaynaynaa in ay hirgelayso wakti dhow waa mahadsan tahay ay faarax macalin annagoo gabagabadiina ku jirna markaad fiirsa deegaanka gaaris oo kale xataa ciidamada askarta ee soomaalida ahi waa ku yaryihiin inkastoo dadka deegaankan ay soomaali u badan yihiin maxaa xiriira oo aad dhinacii ammaanka adigu siyaasiyiintii aad tihiina aad ka samaynaysaan si dadka iyo ciidankuna ay wada shaqayn u yeeshaan oo sida hadda ay laba meel ugu kala xiran yihiin aysan ugu kala xirnaanin rabshad wadayaashuna aanay uga faa'iideysan hor horta halkoo shay baan rabaa inaa inaga saxa oo runtii idinka oo dhan inaga dhaadhacsan waxaa noogu wacan aqoon la-aan baa idin geysay wax kenyaati la dhamaa kenyaata madaxweynihii ugu horreeya kenya ahaa qabiilku kiila dhow ka imaaday afartan iyo laba qabiil oo kalaa jiraan marka waa afartan iyo laba qabiil oo midba midka kale oga fogeyso adiga ay kaaga fog yihiin oo hadtaa markaad meel iskugu imaataan la arka adiga inaad noqoto ninka ay inta badan ay ku aaminsan yihiin oo ay kugu kalsoon yihiin mid waa middaa iyada arrintan hadda dhacdayna wax qabiil istaagay malaha qabiil kenyaan oo intay istaageen annagana soo aaday waa criminal gangs criminal gangs iyo askar raadsato fursad ay wax iyagana ku boobaan marka labadaba daliliqa iyo boob bay horta salka ku hayaan xiriirka hadda maanta annaga saddex iyo toban qof keliya aan ku nahay baarlamaanka kenya baarlamaanka kenyana dood alla dood bay imaatay oo hadda tii aniga aan maaragtay guddoominayo oo shalay ay kamid tahay markaan aniga ka wada hadalna anagoo dhoore waxaa garabkii inoo ahaa anaga boqolkiiba maxay ahayd toban baa sheegtee waxaan nahay saddex iyo toban afar iyo toban baa nahay baarlamaankana waa laba boqol iyo labaatan iyo afar labaatan markii laga bixiyay spikarka gudoomiyeenka laba boqol iyo labaatan iyo laba weeyaan marka laba boqol iyo labaatan iyo saddex mudan ayaana madaxweynaha marka laba boqol iyo labaatan iyo laba oo meesha joogaan ayaa maaragtay meeshay u badan yihiin ay garab ku yihiin oon ogoleen waxaan marka nin tuug ah oo boob doonaya oo maaragtay mililiqa doonaya waa gooni nolosha oo waxoogaa iska yara adag xaafado maaragtay kuwa egaarsan soomaalida oo masaakiin ay u badan tahay oo ismii kuwa egaarsan waxyaabahaasa horta iska yara jira dadka danyarta hoose ah ayaa u arkaan meeshan meel la billiqaystay dadkana dad la billiqaystay markay arrin arkaan ay ka faa'idaystaan laakiin wax caam ahaan ah oo shacab ahaan ah oo ku aadan soomaalida oo dhibaato muujinayso ma jiraan anaaba ku sheegi dhegeyso laakiin nidaam yar oo dawladda oo khaldanaa tan iyo tan iyo waktigii maaragtay independence la helay way jirtay tiina way isbedeshay aniga kula hadlay faarax prime ministerka yuusuf xasanka hadda kula hadlahay iyo mudanayaal kale ayaa isnacday oo kusoo wareegin xaafadda isliin meel kasta wacyiga la gelinayn waxa weeyaan hanti qof oo ma dhawaan kartid kinyaankana nin kastaa kinyaan eh nin ninka kale u maaragtay uu ka dhiga karana kinyaanna ma jirto oo nin yani nin kale u daba uhoos marayo oo uga oo secondkaa citizen u noqonaya ma jirto isku xaq baa la wadayahay marka taa iyada caam ahaan dawlad dadkii madaxdii way ka way way way way ka midaysan yihiin arrimaha yarar oo laga faaidaysta waxay waxyaabahan hadda al-shabaabka iyo caankan oo kale al-shabaabkana runtii waxyaabahan hadda gaaris ka dhacayay waa dad la soo diray oo al-shabaab ay kasoo dirtay meelo kale oo ku gumaadayay misana dad shacabka kamid ahaa oo ay fikrad ahaan ku kala duwnaayeen masalaka dawladda dad kamid ahaa danta ay ka lahaayeenna waxay ahayd in maaragtay sida loo galay magaalada iyo si ka daran ay u dhacdo laakiin mana dhici doonto kuwii sameeyeyna waa laga jizeyn doonaa kuwa iyaga saasoo kale shabaab ay soo diratayna ha gaadha ha gaadha waa salkooda la gaari doonaa midda ciidanka aan ku sheegi alaga boqol kiiba meel shan meelahaasaan ka nahay populationka kenya lix haddaan u badan meelaha laakiin ciidanka booliiska ciidanka militariga ciidanka ciidan aan boqol kiiba toban aanan dhamayn waa ku yaryahay waxaa ugu wacan waxa weeyaan xaqaanaga inka badan baynu ku haysanaa oo wa waa affirmative action weeyaan waad garanaysa waad garanaysa kulle adiga filistine waxaad ku nooshahay north america marka arrimahaas horta way iska jiraan oo annaga xuquuqdanada maalinba maalin ka dambeysa way soo socotaa wixii yar yaroo dhaaceen kara xal baa loo heli meel ayna adduunka ka dhicinna malaha waa mahadsan tahay haye cabdi cabdirashiid
waa un ammaandarada guud oo runtii geesa africa jirta in waxyaabahaas soomaaliya ka soo gusaacay in runtii ay kenya isoo saameeyeen oo siyaabo kala duwan kusoo saameeyeen waa iska muuqataa ugu dambeynna un runtii markii soomaaliya ay nabad hesho oo baana baana kenya iyo iyo rijinkuba nabadda ay ay ay ay ay heli aan heli karaan kenyaatiguna soomaalida kenyaatigan hadda sii dooda ku socotay maanta dad diroon oo oo runtii soo jeeda weeye inkastoo dad macnaha ama masaakiinta hoose ha ahaadaan ama dad dan yar ha ahaadaan dad hadda iyaga u arka ama dad iska ajnabi ajnabi ah oo iska soo sinjilacsanayana waa jiraan awoodana waxaa wax toosin kara waa dawladda soomaaliduna dawladda xirir muhiim ay ka haysataa ama wasaaradda gaashaandhigga dhe ama baarlamaanka dhe marka waa un sugaynaa wixii ay dee arrinta ku ku dhamaato runtii wixii ka dhacay gaarisiga isli waxay ahaayeen un wake up call ama arrin baraar ugu baahan oo runtii wax muddo dheerna ay kenya darsi doonto haddii incident iyo habmar kasoo butaacday ahaydna dee waa ahayd haddii mar kale wax dhacaan oo soomaalida lasoo aadana mas-uuliyiinta hadda laynka ku jira iyo kuwa kale waxay u baahan yihiin inay xisaabta dib ugu noqdaan oo oo sidii arrintaas ay uga salabaarayn lahaayeen ama ay uga badbaadi lahaayeen ay ka fakaraan aada umahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalin xildhibaan yuusuf xasan iyo cabdirashiid khaliif xaash oo ka tirsan hay-adda i c g waa idin salaamaya aada umahadsantihiin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa oo nagala qayb galayay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalin xildhibaanka laga soo doorta degmada kaamikunji yuusuf xasan iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan hay-adda ka hortagga xasradaha adduunka ee i c g saddexduba waxay ku sugnaayeen magaalada nairobi ee dalka kenya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
mahadsaned falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysay faaqidaada jimcaha halka aad nagala socotaana waa washington